إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii ciidamada dowladda federaalk ayaa darwal ku dilay magaalada moqoqori ee gobolka hiiraan waxaa maanta degan xaaladda degmada masaajid cali guduud oo shalay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus kula wareegeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si kulul uga hadlay jabkii qaraaraa ee shalay lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk magaalada masaajid cali guduud siyaasi soo noqday wasiirka amniga dowladda federaalk ayaa ka been sheegay xaaladda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada masaajid cali guduud آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada dowladda federaalk ayaa darwal ku dilay magaalada moqoqori ee gobolka hiiraan maxamed daahir ayaa faahfaahinaya
ciidamada dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada moqokore ee gobolka hiiraan wararka ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay maanta barqadii toogteen zakariya sheekh cali oo ahaa darawal kaxeeya mid ka mid ah gawaarida isaga kala goosha muqdisho iyo gobollada dhexe zakariya ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa mid ka mid ah kontaroolada ku yaala degmada moqokore ee gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa sheegay in dilka ka hor uu muran dhex maray zakariya iyo askariga dilka geystay waxaana laga codsaday in uu bixiyo lacag ka badan tan laga qaadi jiray taas oo keentay in uu yaradiida kadibna la toogto meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk ee gobolka hiiraan waxaa ka jira dil dhac iyo kufsi waxaa maanta degan xaaladda degmada masaajid cali guduud oo shalay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus kula wareegeen sida warkaani uu ku faahfaahinayo farxan cali cabdulaahi
xasan xundubey oo horey u soo noqday wasiirkii amniga dowladda federaalk ayaa ka been sheegay xaaladda gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada masaajid cali guduud wuxuu tilmaamay in magaalada masaajid cali guduud ay dib u qabsadeen ciidamada dowladda federaalk islamarkaana dagaalkii ay soo qaadeen ciidamada xarakada al-shabaab la iska caabiyey wuxuu sidoo kale qariyey in xasan sheekh maxamuud ka soo cararay magaalada cadalle isagoo tilmaamay in ujeedka xasan sheekh u tegay shabeellada dhexe tahay difaacidda magaalada muqdisho runtii madaxweynaha cadalena waa kula kulannay waxaa uu u tegay meesha la yidhahda cadale cadale waad ogtihiinno waa shabeellada dhexe shabeellada dhexe iyo shabeellada hoosena waa garbaha gobolka banaadir madax walba garbuu leeyaha laga daafaco waa garbihii iyo gacmihii laga daafacayo gobolka banaadir sidaa darteed dadku waa inay gartaan madaxweynuhu shabeelle dhexe marka uu joogo wuxuu u joogaa magaalada muqdisho difaaceeda ayaa ayaa ayuu meesha u joogaa marka waxa meesha ka dhaca maanta arbishaaday ahaayeen masaajid cali guduud dibaa loogu looga bixiyey haddana masaajidka masaajid cali guduud hadda xogtii ugu dambeyso soo gaartay arbishaaday kusoo galeen waana laga waana laga bixiyey marka taas horta dadka soomaaliya in la wadaagaan u baahanahay ma dagaalku waa jiraa dagaalku waa jiraa ha yeeshee waxa waaye nimankan xeretaraarkoodii waa la celiyey laakiin hadda in dagaalku waa socdaa tuulooyinkaas oo dhan waxa waaye dagaala ka jira ha yeeshee waxa waaye waxaa dib u qaabeyn lagu sameynaa ciidamada
si kastaba ha ahaatee waxaa maanta deggan degmada tawfiiq oo horey loo odhan jiray masaajid caligaduud kadib markii shalay dagaal xooggan looga faramaroojiyey ciidamada dowladda federaalk oo saddex sano ka hor qabsaday magaaladaasi dad shalay ka baxsaday magaalada si aysan waxyeelo u soo gaarin ayaa xalay iyo saakay ku soo laabtay guryahooda iyagoo ku faraxsan isbeddelka maamul iyo midka ciidan ee ka dhacay masaajid caligaduud maadaama masaajid caligaduud ay tahay magaalo istaraatiiji ah oo qabsashadeeda ay culays ku tahay dowladda federaalk ayaa dagaalka shalay wuxuu hadal hayn xooggan ka dhaliyey baraha bulshada mid ka mid ah dadka ku nool masaajid caligaduud ayaa ka hadlay xaaladda magaalada iyo cidda haysata xilligan haddaba waxaa mar kale dadka ku sugan masaajid caligaduud khadka taleefonka kula hadlay waryaheenna maxamed daahir calisow isagu masaaxalgud waa degay beerintaa ku sugan adowgeena ilaahay wuu ka jebiyey reer caligu saakada kuwaa beriysteen raaya tawxiidkood magaala ka babanaysa ilaahay cadaawana dul qaaday xalku waa iska deganya maasha allah waa gartay dadku hadday dib usoo laabtoohaa waxay sheegayaan in magaalada ay ku laabteen oo gacantooda oo ku jirto maxaa ka leedahay warkaas maya maya wax ma jiraan magaaladaas wax dib usoo laabta ma jiraan beerintaa ku sugan saraakiisha ciidamada iyo madaxda dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa marar badan ku fashilmay inay been ka sheegaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta furimaha iyagoo beentooda ay ka daba tagtay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee al-shabaab xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si kulul uga hadlay jabkii qaraaraa ee shalay lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka magaalada masaajid cali guduud zakariya cumar ayaa warkaani soo gudbinaya isagoo ka hadlayay xildhibaan maxamed cumar caananuug oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka jabkii dhowaanahan ciidamada dowladda federaalka ku gaaray furmaha dagaalka gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose islamarkaana laga faramaroojiyey deegaano iyo degmooyin ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka kuwaas oo sannado ka hor ay duulaan ku soo qaadeen ayaa waxa uu tilmaamay inay halis ku jirto jiritaanka dowladda federaalka isagoo na intaas sii raaciyey inaysan waxba soo kordhinaynin in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh uu booqdo deegaanada ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in la xirto darayska ciidanka
maanta shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose iyo guud ahaan waddanka meelo badan ayay abaabuli arbushaad ka wadaan waddankii badbaadadiisa option aan ahayn oo maanta noo furan iyo dagaal nimankaasu lala gala option aan ahayn oo noo furan ma jiro madaxweynaha inuu tago wax macnoay soo kordhinaysaah ma jirto intuu tan la xirtaahay wax macnoay soo kordhinaysaah ma jirto waddankii lagu heshiin lahaa ama dhexdiisa lagu ciyaari lahaabaa duu cadow maanta uu u hamuun qabo inuu qabsado weliba istaraatiijiyad cusubdii qorshe cusub ay la soo baxeen inay yidhaahdaan shacabka aan la heshiin waa istaraatiijiye cusub oo khatar ah isagoo hadalkiisa sii watay caananuug ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay weysay kalsoonidii shacabka soomaaliyeed taas beddelkeedana ay maciin biday dowladda xabashida etoobiya wuxuuna tilmaamay xaaladaha murugsan ay wajahayaan askarta dowladda federaalka iyo mas-uuliyiintooda kalsooni shacabka soomaaliyeed aan ka weynayna etoobiya ay meel kale iyo cid kale ka heli mayno meel kastana waxaa laleeyahay waa laga soo baxay moota hada xaggaas kusoo carartay waa laga cararay xaggaa la aaday waa la cararay kalsooniyaan jirin kalsooniyaan jirin madaxda marka ayagaa laga rabaa dadka kalsoonidooda inay dhisaan war saddex sanaa dhammaatay waa inaad og tahay cudurka ku haya meesha laga haya marka aniga waxaan qabaa cudurka nahay waa annaga dhexdeenne ajanabi haddii malaayiinta hadda joogto malaayiin kale lagu soo dara wallahi inaysan dal noo xuraynayna dalkaan annagaa xuraysan karna warka xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu imanayaa iyadoo dhowaanahan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku olaga ah ay warbaahinta ka sheegayeen inay halis weyn ku sugan tahay dowladda federaalka ay shisheeyaha taageeraan islamarkaana ay suuragal tahay in dalka gebi ahaanba ay gacanta ku dhigto xarakada mujaahidiinta al-shabaab
warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah alfurqaan waa nageynta